waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington ee caawa jacaylku waa nolol human being haddaad tahay oo qof bani aadan aad tahay waxbaad jeclaanaysaa waa danjire siyaasi iyo wariye cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari xaaskaygan waxa waaye aad u jeclahay wax badan isla soo qaadanay soddon sano aan isqabnaa waa garan kartaa yani waa waa jacayl oo aan caadi ahayn xagga heesahana bal mid ka taabo nin daar ku jira daruur ma arkee ilaa xalay roobku wuu da'ay
waa caawa iyo cawayska washington waxaa farxad ii ah in maanta barnaamijka ama caawa barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga v o a uu marti igu yahay stuudiyaha v o eda ee magaalada washington d c ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ah wariye rugcadaa ah iyo siyaasi haddana ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan horta waxmaan qaldamise waa saxana may waa saxan tahay caasha waa waa maasan tahay waya kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o aan ku faraxsanahay muddo dheer sagaal iyo toban sanaan umalaynaa inay suukaaya dambeysay markii ugu dambeysaan toos isku aragno sagaal iyo toban sana ahayd waa saas marka soo dhawow waa ku faraxsanahay washington iyo laanta afka soomaaliga v o a dhismaheeda baan ku sugannahay mid ka mid a stuudiyaasha horta caweyska waa dhegeystaa soo ma caasha waa dhegeystaa waxaana ka mid ahay dhegeystayaashaada runtiina waa farxada ii tahay maanta inaan casho ibraahim casho cuud oo ah saaxiib walaal aan soo wada shaqaynay runtiina ka mid ahayd baalasha ay ku duusho idaacaddii iyo t v-gii honafrig oo aan ka soo wada shaqaynay caasha marka aadan maanta ugu faraxsanahay waxaanan ku tilmaamay safarkan inuu ahaa safar kheyreyd ama guuleyd waxaan la kulmay walaalkay cabdulaahi nuur colombo oo soddon sano aanan is arag maantana waxaa ii xiga cashe cuud cashe ibraahim oo runtii ahayd gabar barnaamijyadeeda aan ka helo ilaa haddana waa ku yani xiriirsanaya waxaana ka mid ahay dhegeystayaasha caweyska oo ay caasho diyaariso marka caasho aadan maanta u faraxsanahay inaan aan mar kale kulanno waa yahay mar kale soo dhawow cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari bal waxaad ka warantaa nin siyaasiyaa tahay danjiraad ahayd weriyaa tahay rugcadaah dhinacyo badan ayaad bulshada ugu jirtaa laakiin intaasoo dhan marka laga soo tago noloshaada arrimaha sooshalka ah ee marka aadan shaqooyinkaasoo dhan aadan ku jirin maxaa qabataa dinario runtii waxaan ku nastaa barnaamijyo kala duwan oo aniga aan dhegaysto barnaamijkaagan uu ka mid yahay caweyska v o oo runtii barnaamij aad u fiican oo qof waya araga oo muddo soo shaqeeya uu wado sidaasoo kale waxaan sameeyaa bugagan akhristaa marka farxadda ii tahay maanta inaan aan stuudiyaha idinku imaado oo aan maanta kula kulmo casho ibraahim cashucuud oo runtii wariyaasha aan soo wada shaqeynay oo ka mid ahayd dadkii yani aan dhihi karay honafrig baalasheeda ka mid haddana waxay ka mid tahay baalasha v o eda runtii casho waa qof waya ariga waa qof dabeecad fiican saaxiib ah marka aadan maanta ugu faraxsanahay aadaad umahadsantaa dadkana dhegeysanaya waxay isdhihi karaan waa saaxiibo muddo hor isugu dambeysay malaha dinaari wuu jadbooday
wayba tahayba aad aadaad umahadsan tahay amaanta faraha badan dinaari inkastoo weli aad tahay nin dhalinyaro ah haddana nolol dhalinyaronimaa lasoo maray ama dhalinyaraa jirta hadda nolol dhalinyaronimo ku jirta oo kufaakac ku jira noloshii marka nolosha dhalinyaronimada markaad sifo ka bixiso maxaa u aragtaa nolosha dhalinyaronimada inay tahay walahi waqti waxa waaye aad u qiimo badan waaye laakiin waxaan rabaa caashi inaan kuu sheego kugula kaftamo aniga mar kasta waxaan isu haystaa inaan dhalinyaro ahay hadda xataa dadka aan ku dhex jiro dhalinyaro waaye marka waxa oo qofka uu ka gaboobana waa qalbiga anu qalbiga ma ka gaboobin gabowna waxaa wax badan yani igaga dhiman xitaa mararka qaarkood yani waa agta gareeyaa marka aan chatinka samaynayo marka mar kasta anu waxaan iska hay nolol waxaan ku jiraa oo qof dhalinyaro ah waa halka ay dhalinyaradu tiraahdo cayaalka xaafaddaa tahay cayaalka xaafadaan ahay waa yahay dinaari inkastoo nin siyaasi aad tahay hadda dhinaca siyaasaddaad u badatay laakiin xirfadda kugu beeran ee aad muddada dheer kusoo shaqaynaysay ee lagugu yaqaana intaada siyaasadda gelin waxay ahayd inaad tahay ama ahayd weriye rugcadaaa muddo dheer intaan xataa saxaafadda aanan soo gelin aan dhegeysan jiray faallooyinka aad qortay raadi muqdisho ka bixi jiray markii dambena nasiib wanaag shaqaaban isugu nimid waxaad ka warantaa fanaaniinta iyo wariyaasha lama kala saaraa la yidhaahdaa marka dhinaca muusicga waad sheegtay inaad dhegaysato laakiin heesaha soomaalida ay fanaaniinta qaadaan sidee isku tihiin wallaahi fanaaniinta aniga runtii markaan kuu sheega caashoy waxaan intooda badan saaxiibaan aan naqarnay markii wasaaradda warfaafinta aan shaqada ka bilowday kow iyo siddeetankii aadaanan isu dhex galnay aadaan isu baranay saaxiib baan nahay meel kastao aan ku kulanno fanaaniintana aadaan oga helaa laakiin waa kuwee way kuwaas fanaaniintii hore adiga laftaada waxay kugu abuuraysaa jacayl waxaa arkaysaa adoo jacayl ku dhex jiro oo kale ma jiraa fanaaniin aad si gaara u dhegaysato heesahooda oo marka xaaladda maaragtay ay kugu jirsan tahay ama siyaasadda markay xaaladda yaro kacsan tahay aad isku dejiso aad u adeegsato tuul aad wax ku qaboojiso absolutely waa mahadsan tahay casha runtii fanaaniintu qof walba dowqu leeyahay uu yacni ka helaa runtii fanaaniin badan oo anugu aad aan u xiiseeya jira oo weliba fanaaniintii hore oo maxaanku irahda maxamed axmed gulaca ka mida waxaa ka mid a caasha cabduwa ka mida waxaa ka mid a cabdiqaadir jubba oo isaga laftiisa nin dhalinyaro mar dambe aad maaragtay heesihiisu aad loo xiiseeyo gabdhaha waxaa ka mid a hiba nuura ka mid a oo aad aan uga helo waxaa ka mid a caasha cabdo boqoradii codka magool oo iyadana heesaheeda aan aad uga helo marka markaan aan for example aan isku qabto magool iyo maxamed saleebaan ama magool iyo ay wada heesayaan maxamed axmed kulac
dhaqaaq toobiyaqaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye gaadiidkana midaan dhicin gaadiidkana midaan dhicin dheeliyayni siiraa dhaqsa meel walbow taga dheeliyayni siiraa dhaqsa meel walbow taga dhoob noole kulantee hadhan taalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
waa garan kartaa cashoy yani sida xiisaha ay lahaayeen iyo sida ay in badan horta way dhinteen allah unaxariisto weliba waxaan aan yaraantaydii markaan soo barbaarayay aan aad u xiisayn jiray fanaankii weynaa allah unaxariistay cumar dhulo cale oo aan isku xafad noqonay oo aan markii dambena si fiican isu barana saaxiiba noqonay yani waa adigoo dhan waa ku dhalaalina isagoo oo mar walba cabanaya oo calaacalaya marka heesihiisaas waxaa waaye si gaara aan uga heli jiray marka waxaa laga yaabaa dadkana dhegaysanaya inay yidhaahdaan dinaari waaba bad intaas hadduu sheegay kolleyba heesihii uu ugu horeeyo cumar dhuulle wuu wada xafidsan yahay mar haddii isku xaafadna aad noqoteen sigaarna aad u jeclayd kabankiisii aad aragtay marka bal heesahooda kuwa bal qaar macnaa heeso badanaa jira cumar dhuulle uu qaado badana jiro laakiin codkayga waxa weeye cod oo wariyo oo oo waaweyn wey marka haddaan idhaahdo waa- waa ku luqayna waxaan diidaa dadka inaan ka jiiro laakiin eh, heeso badan uu cumar uu qaadi jiray eh, heesihiisii marka waa- waxaan isleeyahay eh, odaga markuu uu calacalayo heeso badan uu gacalo oo kale gacaladaydii aan lahaa heesta uu leeyahay heestaas waa
gacaladaydii aan lahaa naxaabka goo hooy gacaladaydii aan lahaa naxaabka goo anigay ku haad iyo colaad ikaysatee anigay ku haad iyo colaad aniga iyo gaxalade halaloo karnaqo
ma garatee heestaas oo kale waa hees uu xusuus gaara leh waayahay n maxaa ka aaminsan tahay jacaylka fikir noocee aad ka haysataa maxaad iska aaminsan tahay inuu yahay wallaahi jacaylku waa nolol waay marka human being haddaad tahay oo qof bani aadan aad tahay waxbaad jeclaanaysaa isha weliba waxaa jira wax la yidhaahdo e, e, e, aragtida hore oo oo- oo oo marka saas aad u aragto aad yani e, ka helaysid aad jeclaysanaysid weli markii aad jacayl soo marto dhallinyaramadan soo marnay e, hadda sidoo kale e, lafteeda e, jacayl oo maxaanku idhahdaa xaaskaygan waxawaaye aad u jeclahay e, e, wax badan oon isla soo qaadanay soddon sano aan isqabnaa waa garan kartaa marka e, yani waa waa jacayl oo aan caadi ahayn E, ilmaha marka laga soo tago xaaska haddana xaaskayga uu casho cabdullaahi xalan la yidhaahdo aad aan u jeclahay marka e, jacaylkaasaan isla soo qaadanay muddadaas oo soddonka sanaa waa waxaan xasuustaa habeen habeenada ka mid a Mm.
waa tii mararka qaar n arrimo amni darteed idaacadda layska seexan jiray mararka qaar oo weliba dadkii seexan jiraad ka mid ah, haddaan qaldanayn sax waa habeen habeenada ka mid oo idaacadda aan saaray n heesay maray mursal qaado ay leedahay markuu laba habeen kaa dhaxo xabiibnimuu la soo noqon yaan lagu xisaabtay inaad aad uga carootay
Hadda mar annagana duqaynaysa markaas marka ayaan ka maqlan haddaan usoo noqono macnaheeda cabsidii magaalada jirtay casho waa og tahay e, walwalka jiro waa og tahay sidaan ku shaqayn jirna waa og tahay wixii aan yani dalkaas ka soo marnay marka mar adigoo gushay.
shaqo ku maqanaad diidaysay in in Haddii lagu la- arko wax in kale ku la ii maqanto arko, waxa ay sheegayso intay ay ay ay xaaskayga dhegaysato is tiraahdo ninkan inta badan waa maqan yahay marmar uu maaragtay yaan lagu uu- Waxbaa jira.
Ha, waxbaa jira ha
xilligiyo wakhtiga la yable la yable xilligiyo wakhtiga la yable nin xaqiiqa kugu qaba oo si xalaala kugu dhaqa markuu laba xigtiinka dhaxo xabiibnimu la soo noqon ayaan lagu xisaabtamin markuu laba xigtiinka dhaxo xabiibnimu la soo noqon ayaan lagu xisaabtamin
waaya dinaar aad baad umahadsan tahay n waxaa jira n dhallinyarada markaad ka hadasho dadka inta badan waxaa fadhi kudirarada meel kastoo laba soomaali ay isugu timaado ama saddex qof ay isugu timaado waxaa lagu falanqeeyaa siyaasad ayay dadku falanqeeyaan marka maxaad is leedahay n goobahaas dhallinyarada isugu timaado ama dadka isu yimaada ee inta badan ka sheekeeya siyaasadda waa lagu bedeli karaa si dadka ilan dadka siyaasiyiin ma wada ahaan karaan marka maxaad is leedahay waa lagu bedeli karaa siyaasaddan inta badan dadku ay ka sheekaystaan soomaalida oo dhan waa siyaasiyiin waa waxa lagu bedeli karo waa dhowr arrimood waay oo aan rajaynaya dowladda lafteeda inay culays saarto waxa waa sportska oo ciyaaraha kubadda cagta iyo kubadda koleyga inay culays saarto oo la qabto champions oo yani kubad cag leh oo ciyaarihii gobolada la keeno oo la keeno ciyaaraha maxaanku idhahdaa naadiyada oo la keeno oo leh kubad koley kubad lalis kubad cag waxaasoo dhan la keeno kow midda kale ee riwaayadihiina oo jiri jiray oo iyaguna dadku ay ka sheekayn jireen yani si aan caadi ahayn loo dhegeystay marka waxaasoo kale waxaa laga rabaa wasaaradda warfaafinta laga rabaa inay abuurto inay dadka hagto hagto doodahaas abuurto barnaamijyo sport abuurto barnaamijyo dhaqan abuurto aadaa umahadsan tahay cabdiraxmaan nuur maxamed diinaar waxaa ku darraheed maa jira dhinacii suugaanta iyo hees aad jeclaan lahayd dhegeystayaashin aad aad u soo qabato oo ugu dambaysa nin daar ku jiraa daruur ma arkee ilaa xalay roobku wuu daay marka eh, heestaas waxa waaye waa waxaa qaado dad badan oo kala duwana oo fanaaniin kala duwana qaado oo laysaga dambeeyey marka heestaas qaraamiga ah aan dhihi lahaa eh, barnaamijka aniga iyo walaasha caashe cuud caashe ibraahim oo aan mar kale sagaal iyo toban sano kadib ku kolanay marka isugu keen dambeysay nairobi ahayd saan iyo aad, xasuusanahay aad iyo aad.
marka aadan ugu faraxsanahay caawana barnaamijkaaga oo xiisaha leh oo runtii dad badan oo ay ku xiran yihiin malaayiin qof ay ku xiran yihiin oy dhegaystaan caawa in marka heestaas aan ku soo gebagabayno oo qaraamigan jeclaan lahaa aad aad umahadsan tahay thank you
nin daar ku jira daruur ma arki nin daar ku jira daruur ma arki nin daar ku jira daruur ma arke ilayn xalay roob ku da'ay Ah, ilayn
barnaamijkana waxa aan ku soo gebagabaynayaa heesta uu noo soo xulay ambasator diinaari ee uu qaado allaha u naxariistay cismaan maxamed gacanlow wixii fikira iyo sidoo kale haddii aad jeceshahay dhegayste inaad ka qayb gasho barnaamijkan cawayska washington nagala soo xiriir iimailkeenna somali at v o news com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka cawayska washington amaba boggaan ku leenahay facebook intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
sidiyayda hawdu harumaledi sidiyayda hawdu harumaledi sidiyayda hawdu harumaledo ilbaanka hurda allaylkii آه البان كان لا أعلم البان كهردان